bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka federaalk ee soomaaliya guddoomiyaheeda sheekh aadan madoobe maanta ka qaybgelaya shir ka dhacaya dalka ciraaqa caasimadiisa ee baqhdaad doorashada kursiga nambarkiisu yahay hoob siddeetan iyo lix ayaa lagu wadaa maanta inay ka dhacdo teendhada fasiyoone ee magaalada muqdisho maamulka magaalada garowe ee ku dhawaaqay soddon iyo lix saacadood in la qaban doono la baahin doonaan idhaahdee xilliga ay qabsoomayso diiwaangelinta doorashooyinka qof iyo codka ee puntland laga hirgelinayo urur goboleedka igaad oo walaac ka muujiyay xaaladaha roob la-aanta ee ka jirta waddamo soomaaliya ay ku jirto akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda dalka nigeria oo gebi ahaanba xirtay xuduudaha ay la leedahay waddamada ku teedsan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen waa qodobadani wararka ugu waaweyna dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaa oo dhammaystiran doorashada kursiga asmadiisu ay tahay hoob siddeetan iyo lix ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inay ka qabsanto teendhada xalane ee magaalada muqdisho doorashadan kursigan hoob siddeetan iyo lix horey loogu diiday agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad yaasiin inkastoo kursigaasi muran badan uu soo maray haddana waxaa dib loo furay toddobaadkii aynu kasoo gudubnay kadib markii la sheecay in la qaban doono kursigaasi iyo doorashadiisa guddiga doorashada kumeelgaarka ah ee kursigan ayaa sheegay in tandhada fasiyooni loo diyaariyey in lagu qaban doono doorashadaasi islamarkaana ay kasoo qeybgeli doonaan dadka iyagu u taagan musharaxiinta xilkaasi qaar ka mida musharaxiinta ah u taagan hoob siddeetan iyo lix kursigaasi ayaa cabasho ka muujiyey islamarkaana diiday in dowladdu ay fasaxdo kursigan uu noqdo mid furan qaar ka mid a musharaxiinta ayaa sheegay in iyagu loo diiday qaarkoodna ay sheegeen in dowladda soomaaliya ay u gudbeen codsiyo ku aadan in kursigan uu noqdo mid furan islamarkaana ay ka wada qeybgalaan musharaxiinta wada taagan inay iyagu ay kusoo baxaan kursigan hoob siddeetan iyo lix oo isagu horey loogu diiday fahad yaasiin oo isaguna kursigaasi doorashadiisu ay ka dhacday magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan qaar ka mid a ayaa sababeeyey sababta loogu soo wareejiyay kursigan doorashadiisa magaalada muqdisho islamarkaana laga soo wareejiyay magaalada beledweyne dogaan doorashadiisu ay tahay maanta ayaa lagu kala bixi doonaa kursigan hoob siddeetan iyo lix oo in badan oo isagu ahaa mid iska bannaana islamarkaana guddoonka golaha baarlamaanku ay shaaciyeen in la qaban doono doorashada kursigan hoob siddeetan iyo lix gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ay ku sugan dalkaas ciraaq caasimadiisa baqhdaad ayaa maantii oo sabtiya wuxuu ka qeybgalaya shirka wadamada carabta ah ee martidiisa soddon iyo lixaad ee lagu qaban doono magaalada baqhdaad wafdiga u hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa lagu soo dhoway magaalada qaahira waxaana kulankan inta uu socdo gudoomiyaha baarlamaanka uu kasoo jeedin doono hadallo weliba qudbooyin dhinacyo badan taaban uu ku tilmaamayo islamarkaana uu kaga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyey gudaha dalka soomaaliya abaaraha iyo weliba dagaalada ka socda dalka waxaana sidoo kale kulamo gooni gooniyaha ula qaadan doona sida la sheegay gudoomiyaasha baarlamaanada wadamada carabta ee ka qaybgalaya kulankan maanta ka furmaya magaalada caasimada waa dalka ciraaq ee baqhdaad maamulka magaalada garowe ayaa sheegay in soddon iyo lix saacadood kadib ay ku dhawaaqi doonaan goorta dadka ay dadku ku dhaqan magaalada garowe ay isu diiwaangelin doonaan inay ka qaybgalaan doorashooyinka qof iyo cod ah lagu wada puntland inay ka dhacdo gudoomiyaha degmada garowe ahna duqa magaaladaasi ayaa sheegay in iyagu ay u diyaargaroobeen islamarkaana dib udhax oo fara badan uu ku yimid iyadoo la rajeynayo sida uu sheegay todobadii bishan lixdii bishan inay ka qabsanto diiwaangelintaasi magaalada garowe waa kan gudoomiyaha degmada oo arrimaasi ka hadlaya
marka hore waxaan leeyahay reer puntlandow wayna ka raaligelinaynaa wixii ka dhacay bisha lixdeedii garowe oo ahayd muraayadii puntland hooyadii puntland weeye sababtiiba puntland waxa weye hooyadii federaalka caasimadduna waa hooyadii puntland waxayan mutaysan amaangeyin baa lagu sameeyey bisha lixdeedii anoo ku hadlaya magaca degmada waxaan leehay raalli ka ahaada wixii ka dhacay halkaas waxaa la rabay casumaddu inay noqoto meesha ugu horreysa oo laga qabto doorashada maantana waxaa la leeyahay waa ujeedaanu calaamatu su-aal baa la saaray kuwa shirmaag baa saaray iyadoo walow la guduudiyey waxaan leeyahay runtii waa nasiib xumo kuwii ka shaqeeyey arrintaas inay sidaa u dhacdo iyadoo aan leeyahay waa qadar ilaahay laakiin waxaan leeyahay iyaguna waxay mutaysan doonaan wixii ka dameeyey oo soo abaabulay oo arrintaas sameeyey wixii sharcigu siiyo ayay mutaysan doonaan dadka kalena waxaan leenahay raalli ka ahaada wixii ka dhacay degmada haddaan ku soo degdego qodobka ugu muhiimsan oo ah doorashada garowa goormay ka dhacaysa annagu waxaan jeclayn inay ka dhacdo bisha toddobadeedii bisha lixdeedii wixii ka dhacaan garowa weeye hadda marka waxaan rajaynayaa soddon iyo lixda saac oo soo socota in laga dhawaaqo saacadda ay dhici lahayd garowe waxaanan ku dadaalaynaa inayan hal maalin hal saac hal daqiiqo ayan ka dambeyn gaalkacayo inay ka horreysa mooye ilaa idinkaas
gudoomiyaha degmada garowe ayuu kaasi oo ka hadlayay goorta dadka reer garowe ay u diyaargaroobayaan inay isu diiwaangeliyeen doorashooyinka qof iyo cod ah la filayo inay ka dhacdo magaaladaasi garowe wararkii ugu dambeeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool aynu soo qaadanay ku dhowaad boqol qofood ayay gaaraysaa tirada dhimashada dadkii ku dhintay dagaaladii labada toddobaad ee ka badan ka socday ee magaaladaasi laascaanood xarunta gobolka sool tirakooba sameeyana waxda caafimaadka ayaa lagu ogaaday in dadkan dhimashadoodu ay sababtay kadib markii madaafiic lagu garaacay qeybaha ay kooban tahay xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood inkastoo burbur uu soo gaaray isbitaalkii weynaa ee magaalada haddana waxaa howlo shaqo ay ka socdaan caafimaadda dadka loogu gurmanayo isbitaalka magaaladaasi guryo badan oo madaafiicu ay ku dhaceen ayaa sababay in dadka qaarkood ay guryahooda ay ku dumaan dhaawacyada kala duwan ayaa lasoo gaarsiiyey magaalooyinka muqdisho ee garowe si loogu dabiibo ismadii waxgaradka ee deegaanada sool sanaaga iyo cayn s c ayaa sheegay in dagaalku socon doono inta ciidamada somalilan ee daafaha magaalada laascaanood ay ku sugan yihiin maamulka somalilan ayaan weli u muuqan in magaalada laascaanood ciidankoodu ay daafaha ka jooga ay ka saaraan inkastoo maraykanka iyo wadamo badan oo qaramada midoob ka tirsan ay ka hadleen xaaladaha ka taagan magaalada laascaanood maraykanka ayaa la sheegay in somalilan uu ku cadaadinayo wax ka qabashada xaaladaha bani-aadamnimo islamarkaana loogu baaqay in ciidankooda duqeymaha ay ka joojiyaan magaalada laascaanood kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo looga hadlayay xaaladaha cakiran ee ka taagan dalka ukraine islamarkaana sana jirsaday dagaalkii u dhexeeya dowladda dalkaasi ruushka ukraine oo sana jirsaday ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay cod loo qaadeen ciidamada ruushka lagu qasbo inay ka baxaan qaybaha kala duwan ee dalkaasi ukraine kaga sugan yihiin codbixintan oo ka qayb gashay dowladda soomaaliya ayaa waxa uu noqday in iyadoo ay ku biirtay wadamo badan oo doonayay in ciidamada ruushku laga saaro islamarkaana codka ay dhiibtay dowladda soomaaliya uu noqday haa wadamada malaawi iyo sidoo kale eritreya ayaa noqday wadamada diidmadoodu qayaxaan kala horyimid in ciidanka ruushku ay ka baxaan dalkaasi ukraine saddex iyo toban wadan oo ku yaala qaaradda afrika ayaa iyaguna ka aamusay in codkooda ay dhiibtaan arrintana dowladda dalka soomaaliya ay haada ay kuwa ogolaatay ciidanka ruushku inay kala baxaan dalkaasi ukraine ayaa noqonaysaa inta badan in ay dowladda soomaaliya ay la garab tahay dadka iyagu doonaya hereer galbeedkan ciidanka ruushka laga saaro dalkaasi ukraine wakiilka dowladda soomaaliya u faray qaramada midoobe codkiisii dhiibtay ayaa sheegay in dowladaha qaarkood ay sheegeen in soomaaliya ay ka mid tahay wadamada codkooda ka dhiiban kara codadka la filayo in golaha ammaanka ee qaramadoobeda ka dhiibtaan doodaha ka taagan arrimaha dalkaasi ukraine halka warkaasi aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka nigeria ayaa gebi ahaanba xuduudaheeda ay lalahayd wadamada ku teesan xuduudaha dalkaasi albaabada isugu dhufatay lamana ogaa sababaha dhabta ee ka dambeysa tallaabadan ay qaaday dowladda dalka nigeria ay ku xirayso xuduudaha ay la leedahay wadamada cameruun iyo wadamo kale oo ku yaala galbeedka qaaradda afrika inkastoo dowladda dalka nigeria ay sheegtay sababta loo xiray xuduudahaas inay tahay kooxaha iyagu doonaya inay qalalaasa weliba jihadoonka ay soo gelay dalkaasi nigeria ay yihiin kuwo ka yimaada wadamada dariska laha dalkaasi inkastoo magaalooyin ku yaala xuduudaha dalka nigeria la wadaagta cameruun iyo maali ay yihiin kuwo inta badan dagaalo ku dhexmara kooxda boko haram iyo sidoo kale ciidanka dalkaasi nigeria gudaana warkii subaxnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan khiyaartana dhegeysanaysa waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalxil